بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون درسي إنه ما أنت حكب اللابنا آيات بقول إيه سديتا إيه سديدات إيه سورة البقرة إلى وحوليها ولا تأكلوا ضضوها عنينا oo yaan la cunin amwaalakum xoolihiinna ha cuninina baynakum dhexdiinna bilbaatili baatil ha ku cuninina wa tudluu walaa tudluu hana u tuurinina oo ha u raaricinina oo ha u laalaadinina bihaa xoolihii ama doodda xoolaha lagu doodaayo ilalxukaami garsoorayaasha xaggood lita'kuluu saaad u cuntaan fariiqan qeyb oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ka mid ah bilifmi dembi ugu cuntaan walxaal antum taclamuuna aad tihiin kuwo og waxaanu inay dembi yihiin waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara meeshan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu uga warramay wax ku saabsan dadka muslimiinta reebid laga reebayo inay xoolahooda sifo aan sharciga waafaqsanayn ay ku kala qaataan sifooyinkaas aan sharciga waafaqsanayn waxaa ka mid ah in xoolaha la kala dhaco ama la yska khayaano ama la yska xado ama laaluush iyo wax lamida lagu kala qaato waa ka mid sifooyinka aan bannaanayn in xoolaha lagu kala qaato waxaa kaloo ka mid ahu ilaahay meeshaan ku sheegay sifooyinka aan bannaanayn in xoolaha lagu kala qaato in xoolihii dood la geliyo qofka muslimka ah xoolihii qofka muslimka ah oo isagu iska lahaa in qof kaloo muslimiinta ka mid ahu oo xoolihii qofkaas muslimkaa dood geliyo kadibna uu qofkii ka dacweeyo maxkabadda iyadoo danta intaas uu kaleeyahay ay tahay inuu qaaliga maxkabadda jooga uu laaluuj siiyo kadibna qaaligu uu asaga u xakumo xoolaha u xakumo kadibna uu xoolihii islaameed qaato oo uu cuno isagoo og xoolaha inuusa iska lahayn xukunka qofkaas waxaas loo xakumay uusa iska lahaynna xoolihii xaaraam tahay xukunkaas u xalaalay oo maayo iska dhaaf qaaligan laaluush qaataha ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qaarkiin waa iisoo xukun tagaa waa iisoo dood tagaysiin waxaana la arkaa wuri nabigu caleyhi salaatu wasalaam qaarkiin inuu qaarka kale ka codkarsan yahay doodda ka muuji og yahay ka afmiishaarsan yahay marka wuxuu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam qofkii aan u xakumo xaq asagoo uusan lahayn ha ogaado qeyb naara inaan u xakumay ama ha qaato ama ha ka tago marka haddii qof walaalkaa ah oo muslima xoolihiisa aada inta dood gelido oo maxkabad gelido aada codkarnimo iyo afmiishaarnimo xoolihii adiga lagugu xakumo xooluhu xalaalkuuma aha cad naaraha lagu xakumay haddii aad siido qaaliga wax xakumaya laaluush aad siidana waaba ka sii daranta waxaanaba laga yaaba mararka qaar in qaaliga iyo isla og yihiin xoolahan qofka dooda gelinaya qofkan waa qof maafiya ah waa qof burcad ah waa qof tuug ah waa qolada wuxuu ka tirsan yahay la yidhaahdo waxay ku shaqaystaan qaylshaama qado ama ku qabso ku qadi mayda waxaa la yidhaah markaasaa waxaa laga yaabaa in qaali laalush qaato ah oo xaaraan cuno ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ka fogaaday iyo asagu inay ku heshiiyaan qof muslimiinta ka mid ah xoolaheedii in dood la geliyo maxkabaddana la keeno qaaligii asaga waxay ku heshiinayaan adugu ikeen qaaliga wuxuu leeyahy adugu ikeen isagoo adoo doodaaya oo qofkaas xoolihiisa ku haysta ikeen doodana saasu dood oo saasu dood anna xukunkaasaan rida haddii aa la yidhaaha laaluushka isii oo haddeer wax iga siiya uu leeyahay ama waxaa laga yaabaa in lagu heshiiyo xoolaha qofkaas laga xakumaayo in la qaybsado hadhowdi waa suurtagal oo mashruuc og yaha mashruuc ka dhexeeya qudaadda hadda jirta in badanoo ka mid a oo laaluush qaatayaal ah iyo nimankaas ku shaqaysta ku qabso ku qadi maydide danta uu kaleeyahana waxay tahay in ama isaga wax loo xakumo ama ugu yaraan hadhowdii la yidhahdo ragga hala dhexdhexaadiyo markii la yidhi hala dhexdhexaadiyo xukunno uu dhacay oo mar oo u dhacay ninkan tuugga ah dadkii wax dhexdhexaadi lahaa waxaa laga yaabaa inay ku qasbanaadaan inay dhahaan ninkan wax unha loo celisho waxa la siiyo waa ujeednaa inuusa gar lahayn laakiin haddana waa nin dadaale waxa la siiyo ugu yaraan ha laga dhiiba waxyaabihii uu maxkamadaha ku dhiibay ku qabsa kuqadi meydid waa cad xaaraamaha qofkaas loo gooy qudaadda hadda jirtana in badanoo ka mid a arrintaas waa ay ku dhaqmaan waana qudaad aan fiicnayn dadkuna waaba ka niyad jabeen waxaynu u baxsheen reer xamarka qudaadda noocaas oo kale ah fadlan laca ku shubay u baxsheen fadlan laca ku shubadii la sheegayay u baxsheen waa qaaligu halkaasuu fadhiya waa caloshi u shaqayste qudaaddana nabiga wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay saddex u qaybsamaan laba ka midu wuxuu yidhi nabigu ahlunaar mid ka miduhuna waa ahlujanno qudaaddeennuna waxaad mooddaa inay u badan yihiin labadii ahlunaarka ahayd midka ahlujannada nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa nin xaqa gartay xaqana wax ku xakumay waa ahlujanna kaas xaqa waa yaqaanaa waa uu fahmay cilmiga uu leeyahay waxuu kala xakumaayo wixii uu yaqaanowna xakumay oo xaq ahaa ayuu xakumay waa ahlujanna kaas labada ahlunaarka mid ka mid a nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaqii ma yaqaan waa iska abraar iyo indhacadays iyo jahli ayuu wax ku xakumay diin ilahi wax kama oga ama ha asiiba ama yuusa asiibina waa ahlunaar asna kan labaad na waa nin xaqii gartay laakiin kas uga bayray ee xashow dadka qaar u eexanayo darteed ama laaluushow qaatay darteed iyo waxyaaba lamida ayuu uga bayray xaqii asna waa ahlunaar qudaadda marka hadda jirtaa waxay ku belaysan yihiin inay intooda badan ay yihiin kuwa caloosha dushaqaystayaal ah laaluush qaatayaal ah xaaraan cunayaal ah ilahi marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ah qudaadda noocaas oo kalea waxaad u geydaan oo dood ah xoolihiinna ha ku kala qaadanina qudaadda noocaas oo kalea waxaad u geydaan oo aad ama laaluush ku siidaan ama aad wax ugu ballan qaadaan xoolihiinna ha ku kala qaadanina qofka muslimkaana waxau u dhexeeyaa markii qaaliga noocaas oo kale ah inta xoolihiisa lagu qabsado qaaliga noocaas oo kale lagu dacweeyo waxau u dhexeeyaa laba cadow udhexeeya wuxuu qofkaasu ku dhabooba ama uu ka dhigan yahay ninkii lagu habaaray col ku dhac tuugana kuu ciidamaday soomaalidu ay dhihi jireen col ha ku dhaco ciidanka kuu ciidamaha kuu soo baxaana tuuga ha noqdeen colka dhacay ninkan waa ninkii xolihiisa ku qabsanayay ninka maxkamadda jooga oo ciidanka ka dayana waa tuug qaacina asna marka waa col ku dhac tuugana kuu ciidamadeedii la sheegayo xolu markaas ku xalaaloobi maayaan aayaddaana waxaa moodaa runtii in in badan fasirkeeda iyo waxa macaanideeda ku saabsan in badan in lagu celceliyo dhagaha qudaadda hadda noo jooga ay u gaarto aayadda iyo tafsiirkeeda iyo wacdigeeda iyo dadka ku qabsa kuqadimeeda ku shaqaysanaya in in badan aayaddan oo kale fasirkeeda lagu celceliyo muhiim ayay ahaaleen qudaaddii waxaa u yaalla xafiisyadooda kutub fara badan kitaabadii qur-aanka ah iyo fasirkoodii saxiixulbukhaarigi iyo saxiix muslimkii laakiin ku weecamaayaan bashqadaha ay fiirinayaan la sida oo laaluushka ah ayaga laaluush qaatayaasha ah iyo kuwii ku qabsa kuqadimaydi dadka inta xoolahooda u qabsada loo xakumaayo wax amaba markii sulx inta lagu soo baxo sulx ahaan loogu soo baxo xoolo lagu siinayana labada qolo qolo walboo kamiduhu safka hore masaajidka ku jiraan ama masaajidka ku tukanaya xoolihii saasay ku qaateenna waxay leeyihin masaajidda ha lagu dhiso sadaqooyinka ha laga bixiyo xajkana dadkay ku garbinayaan xoolihii ku xajinayaan waana xoolo xaaraamad xoolo xaaraama inay xaaraam yihiinna waa ogyihiin laakiin haddana kana waa qaali waa garsoore ninkaana waxaaba laga yaabaa in loo yaqaano ganacsade caalami ah xalaal quuto ah kaala iska arag ah wanaagsan garku intaas leegyaa suurtagal ah calaa kulli arrintaas xoolihii muslimka xalaalaymayso ilaahay marka wuxuu yidhi walaa ta'kuluu muslimiinay ha cuninina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna bilbaaili baatil ha ku cuninina oo sifo aan sharcihan yaa lagu cunin wa tudluu walaa tudluu ha raaricinina oo ha laalaadinina oo ha tuurinina bihaa amwaashii wax ka mid a ilal xukaami xukaamta iyo garsoorayaasha ha siinina laaluush ahaan ama doodeeda ha u raaricinina dooda xoolaha aad qofka muslimkaa xoolihiisa aad kula doodaydaan ilal xukaami xukaamta ha u raaricinina iyo garsoorayaasha danta aad kaleedin waa maxay markaad xukaamta iyo garsoorayaasha aad maxkabadda geehaydaan oo aad maxkabadda ka dacwahaydaan xoolahan iyo qofka xoolaha iska leh lita'kuluu sa aad u cuntaan fariiqan qeyb oo min amwaali naasi dadka xoolahooda ka mid a bilithmi dembi aad ugu cuntaan dembi aad ugu cuntaan sifa aan sharci ahayn walxaal antum taclamuuna idinkuna aad ogtihiin in waxaanu ay xaaraam yihiin dadka xoolaha saasoo kale ah xoolaha dadka muslimiinta ku qabsanaya ee hadhowdiina maxkamadaha ka dacweynaya rabana in ama iyaga loo xukumay qaataan ama markay ugu yaraadaan la yihahdo ninku waa qiilshay xoogaa shidaalkaa laga bixiya raba dadkaas waxa waye waxay ogyihiin ay ka baxayiin xoolaha aysa lahayn walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogtihiin inaad xoolaha aadnaan lahaynood xaaraam aad ku qaadanaysaan wixii laydin siiyey ilahi wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow canil ahilati ahiladii iyo bilihii ayay wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa hiya ahiladu mawaaqiitu linnaasi waa waqtiyo oo dadka u sugnaaday iyo walxaji xajka walaysa albiru biriga iyo samafalkuna ma ahaanin iyo wanaaggu bian ta'tuu lbuyuuta buyuudda iyo guryaha inaad uga timaadaan min duhuurihaa xaggeeda dambe iyo dhabarrada walaakina albira laakiin birigu man ittaqaa ay biru man ittaqaa cid ilaahay subxaanahu watacaala iska ilaaliday samafalkeed inuu yahay ee alla sheegay waa samafalka ciddaas waatuu lbuyuuta guryahana u imaada min abwaabiha albaabada loogu talagalay guryaha in laga soo gala ka gala wataqu llaha allana ka baqa lacalakum tuflixuun likay tuflixuu saad u liibaantaan yasaluunaka can ilaahillah waxaa la yidhi aayadda qeybteeda hore waxay leedahay sababnuzuul qeybta dambana sababnuzuul kaley leedahay qeybta hore sababnuzuulkeedu wuxuu ahaayaa la yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam dad waxay weydiiyeen bilaha waxa ku saabsan waxay dheheen bisha maxaa dhacay oo markay dhalanayso ay u yarta tartiib tartiibna ay ugu soo weynaane ilaa marka u dambaydo dhexda ay joogto bederka ay joogto ay dhammaystirmayso oo ay dhammaystirmayso kadibna maxay u yaryaraane ilaa marka u dambayda ay kal curjuuni lqadiim u noqone oo markay dhalanayso kale ugu ekaane ma sida bishoo kale ama sida ma sida qoraxdoo kale laga dhigo wax isku mar walba isku nuuca oo isku muuqaal ah maa laga dhigo markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi yasaluunaka waxay ku weydiinaya nebi maxamedo can ilahillati alahilla waa jamcu hilaal hilaalkana waxaa la yidhahdaa bishu markay bilanayso dhalanayso marka koobaad maalinta koobaad maalinta labaad maalinta saddexaad waa hilaal ahilada ayay wax kaa weydiinayaan ay can xikmati ikhtilaafi alahillati waxay wax kaa weydiinayaan can xikmati ikhtilaafi alahillati ahilada iyo bilaha iyo bisha muuqaalkeeda iskhilaafka iskhilaafay xikmadda laga leeyahay waa maxay maxaa dhacay markay dhalanana yaraato kadibna shay-an fa shay-an ay u weynaato gadaalna haddana ka soo yaraato markay dhammaystirata kadibna ay yaraan bilowdo ilahay marka wuxuu yidhi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow hiya ahilladu mawaaqiitu linnaasi waa waqtiyo dadka u sugnaaday dheh dadka ayaa wax ku kala garta oo wax ku xisaabsada ramadaanka waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa ciddooyinka dumarka iyo waxa la midka waa lagu gartaa bilaha waxaa kaloo lagu gartaa ganacsiga iyo waxaas iyo mucaamalaadka dadku waa ku xiran yihiin oo dadku waa ku ballamaan oo bilaha kirada waa lagu qaataa oo deymanka waa lagu qaataa oo ballamada caadiga waa lagu galaa saas ku dheh waa waqtiyo dadka loogu talagalay inay wax ku waqtiyeystaan iyo walxaji xajkana waa waqtiyo loogu talagalay in lagu aqoonsado se xajku waa bisha dilxija dhexdeeda ayaa wuxuu noqdaa xilliga la xajiyo oo xajka yacni acmaashiisu ay dhacdo waa bisha dilxija dhexdeeda waa bilaha la xarmado oo in la xarmado ay bannaantaha waa noo imaan doontaa marka waa waqtiyo loogu talagalay in dadku ay isticmaalaan xajkana lagu garto ahilada iyo biluhu saa darteedaa loo kala yareeyey bisha si dadku ay u kala aqoodaan bishu markay bilaawga tahay iyo markay meel dhexmare iyo markay dhammaadka tahay say dadku u kala aqoodaan oo bisha markay dhalato iyadoon ishu aysa qaba karin oo wax yeer ah qofku markay ujeedo ma koobaa mase waa laba wa qiyaase masaddexa way dareeme habeenka afariy tobnaadka ah oo dayuxu ololka yahay oo dayuxu wada muuqdo qofku way fahmaya habeenka caawa in afariy tobnaadta gadaal bishu markay u nuxuusto oo bishu ay sii dhammaan rabtaan qofku waa fahmaa sid marka dadku ay bishu meesha ay maray ay u gartaan ayaa ilaahi subxaana wa tacaala bisha muuqaaladeeda u kala duway oo sidoo qoraxdoo kale aan looga dhigin yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can alahillati ayay dadku wax kaa weydiinayaan ay can xikmati ikhtilaafi alahillati wax kaa weydiinayaan qul waxaa tidhahdaa hiya ahiladu iyo biluhu mawaaqiitu linnaasi waa waqtiyo dadka usugnaaday iyo walxaji xajka usugnaado xajka lagu garto dadkuna ay wax ku waqtiyeystaan ay wax ku taariikhaystaan walaysa albiru biruguna ma ahanin bian ta'tuu lbuyuuta min duhuuriha qeybtan dambena waxaa la yidhi ayaduna sababnusuulay laheyd oo ansaartii qaar ka mid ah nimankii magaalada madiina deganaa qaar ka mid ah caado waxaa u ahaa hadday xaj ka aadaan markay xajka ka soo laabtaan inaysan ka soo gelin guryaha albaabkii ay ka baxeen markay tagayeen oo guriga albaabkiisa ahaa laakiin gadaalay ka soo dhacayaan guriga gadaalay uga soo dhacayaan ama derbigay soo duminayaan ama waa soo boodayaan gadaalay ka soo boodayaan waa caado ay yaqaaneen ilahay marka wuxuu yihi subxaana wa tacaala caadadaasu diinta ma waafaqsana sax maha waxaas biri iyo samafal iyo alla kacabsi iyo taaco ilaahayna ma aha in guryaha gadaal looga soo galo ee samafalkayo wanaaggu waa taqwo ilaaheeye ilaahayna ha laga cabsado guryahana meeshii loogu talagalay in laga galo albaabadooda ha laga galo walaysa albiru ilahay wuxuu yihi birigu ma ahaanin iyo wanaaggu bian ta'tuu lbuyuuta guryaha inaad u timaadaan ood ka soo gashaan min duhuurihaa dhabaradooda aad ka soo gashaan walaakina albira biriga iyo wanaagga iyo samafalku wuxuu ahaaday man ittaqaa ay biru man ittaqaa ciddii ilaahay subxaanahu watacaala iska jirtay oo wixii ilaahay uu xarimay inay ku dhacdo iska ilaaliday wixii ilaahay subxaana watacaala uu waajibiyey inay ka tagta iska ilaaliday samafalkeedaa samafal ah ee guri gadaal laga soo galaa samafal maah wa'tu lbuyuuta guryahana u imaada oo soo gala min abwaabiha albaabadii loogu talagala in laga soo galana guryaha ka soo gala wattaquu llaha allana ka cabsada lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaah waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi waddada alle ku dagaalama waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi waddada alle dhexdeeda aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamay walaa tactaduu hana xadgudbinina in allaha alla laa yuxibu lmuctadiin meeshaan ilahi wuxuu uga warramay subxaanau watacala wax ku saabsan jihaadka iyo dagaalka marka ilahi wuxuu yidhi waqaatiluu dagaalama muslimiine fii sabiilillaahi waddada alle iyo ilaahay dartii alladiina kuli kuwii la dagaalama waddada alle kula dagaalama kuwii yuqaatiluunakum adinka idinla dagaalamay culamada qaar waxay dhaheen waxay ayaddu ka warrameen maraatibta jihaadku soo maray martabo ka mid a oo maraatibta jihaadku soo maray waxaa ka mid a martabo la ogolaa dadka muslimiinta colka la ah ama la dagaalamaahoo dagaalku uu kala dhexeeyo keliya inay la dagaalamaan laakiin ciddii gaalo ah oo aan laakiin muslimiinta markaas aan la dagaalamaynin in la dagaalamo la diiday markaasay ka hadlay oo ayaddii waxaa laleeyahay waqaatiluu fii sabiili illaahi alladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum adinka idinla dagaalamaya culamada qaarna waxay ku fasireen kuwii adinka idinla dagaalamaya waxaa laga wadaa kuwaan ballanku idinkala dhexayn oo mucaahadiinta aan ahayn iyo damiyiinta aan ahayn waxaa kaloo lagu fasiri karaa waqaatilu ladiina waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum la dagaalama kuwii adinka idinla dagaalamayey waxaa lagu fasiroo kale dadka dagaalamayaasha ah oo xoogga leh oo hubka sita oo adinka dacwada inaad faafidaan idinka hortaagan ama adinka weerarka idinku ah iyo dagaalka idinku ah ama muslimiinta kale weerar ku ah kuwaa iska dhiciyo la dagaalama laakiin dadka birmageydada la yidhaahdo iska ducafada ah dumarka oo kale iyo caruurta oo kale iyo nimanka cubaadda ah oo kaniisadaha iskaga jiro oo kale iyo kuwaas in lala dagaalamo maaha ayaga kuwaas hala dagaalamanina hana dilinina maxaa yeelay kuwaasu dagaalba kuma jiraan dagaal kuma jiraan marka cidda dagaal ku jirto isha farta idinkaga hayda oo ama weerarka idinku ah ama dacwadu inay faafto hortaagan oo hubka la hortaagan kuwaas la dagaalamaa laga wadaa waqaatiluu dagaalama fii sabiili illahi aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamay culamada qaarna waxay dhahan waa boorin dadka lagu boorina inay dagaalka galaanoo waxaa laleeyahay gaaladu sayba adinka idinla dagaalamayaan idinkuna ula dagaalama maxaa dhigateen maxaa u fadhidaan ayagu waa idinla dagaalamayaane maxaa u fadhiisateen oo dagaalkooda uga gaabideen maad la dagaalantaan say idinla dagaalamayaan waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaah aladiina kuwii la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayey walaa tactaduu hana xadgudbinina oon cidaan idinla diriraynin ha dilinina oo ha la dagaalinina caruurta iyo ilmaha iyo dadka cubaadda ah yaan la laynin ama dad dimiyiin ah ama musta'miniin ah ama mucaahadiin ah oo ballan muslimiinta kala dhexeeyo yaan la dilin ama dadkii la dilo yaan lagu samaynin tamhiil googoyn sanka iyo dhagaha laga googooyo ina allaha maxaa yeeley ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilahay ma jecla waqtuluuhum ilahay wuxuu yidhi dila gaalada xaysu meel faqiftumuuhum aad ka heshaan wa akhrijuuhum gaalada saara min xaysu akhrajuukum meesha idinka saareen walfitnatu fitnada ayaana ashaddu ka weyn min alqatli walaa tuqaatiluuhum hana la dagaalamanina cinda almasjid alxaraami masjid alxaraamka agtiisa ha kula dagaalaminina xataa yuqaatiluukum fiihi ilaa ay dhexdiisa idinkula dagaalamaan fain qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan xaramka dhexdiisa iyo masjidulxaraamka faqtuluuhum laaya ilaahay uu yidhi faqtuluuhum laaya kadalika sidaas iyo layntaas kuwaas la laynaayoo kale ayaa jazaau lkaafiriina gaalada jazahooda iyo amaalmarkooda ou ahaaday meeshaan ilaahi subxaanau watacaala haddana si guud ayuu wuxuu u amray muslimiintii gaalada in loola dagaalamo gaalada mudan in lala dagaalamo oo xarbiyiinta ah meel walba lagu arko ha lagu dilaa ilah yidhi subxaana wa tacaala gaaladuna waa qaybo hal qayb oo ka mid a qaybahaas gaaladu ay leedahaana dagaal ku wajahanya mid ka mid a gaalada waa dimmi oo jizya laga qaadaa muslimiinta ka qaada mid ka miduhuna waa mucaahado isagay muslimiinta ballanaa ka dhaxayda mid ka midana waa musta'mano muslimiinta ayagu ayaa nabadgelye siiyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka inoogu imaan doonta hadii layidhaha fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah saddexdaas qaybood oo gaaladu ay leeyihiinba in lala dagaalamo ama la dilaa mamnuuc waa xaaraam kan afaraad iyo qeybta afraad waa xarbiga waa midkii saddexdaas mid ka mida aan ahayn dadka dagaalamaana ah oon caruurna ahayn haweenna ahayn suufiyo iyo niman cubaada oo kaniisada ku jirana aan ahayn kuwaas marka ilaahay waa ka hadlo wuxuu yidhi waqtuluuhum laaya waqtuluuhum dila gaalada muslimiinay xaytu thaqiftumuuhum meel walbood ka heshaan ood ku aragtaan wa akhrijuuhum saara oo cayriya min xaytu meel akhrajuukum ay idinka idinka soo saareen oo maka ah ka saara oo ka cayriya wayna dhacdo waagi dambe waa laga cayriye wixii islaama mahan wixii kale waa firxadeen walfitnatu fitnada ayaana ashaddu ka weyn min alqatli dilka ka weyn waxaa laga yaabaa gaaladu inay dhahaan qofkan dhigiisa loo daadinaa aw xuquuqul insaanka inay dhahaana suurtagala ilahi wuxuu yidhi fitnada oo gaalnimada ah ayaa waxay ka daran tahay dilka qofka la dilo maxaa yeelay gaalnimadu qofku hadduu gaaloobo ama uu shirki ku dhaco diinta waa uu ka baxaa adduunyada meesha qofku hadduu ankiyo qof khalad ku dilo hadduu ankiyo qof khalad ku dilo uusa diinta ka baxaynin uusa u gaaloobaynin intaas sidoo kale qofku haddii uu shirki ku dhaco ee gaalnimo aakhiro waa khaalid mukhallad fi naar ah weligiisu naarta ku waaraa meesha hadduu qof bareer u dilo si kasta u dilo oo camdan ah oo weliba oo sharcigana waafaqsanayn dembiilo uu noqonaa laakiin aakhiro uu taxta mashii'at illaahi yahay uusa weligiis naarta ku jiraynin marka wax isku dhow maaha gaalnimo iyo dilku wax isku dhow maaha hadduu anki khalad ku dhaco hadda laakiin kan khalad maaha gaalada la dilaahay haddii sifa sharciya gaalada lagu dilo dilka gaalada la dilaahay waa cibaada weliba fadli cibaadada cibaadooyinka ugu fadliga badan ayay noqoneen ilahay marka wuxuu yihi walfitnatu fitnada ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka walaa tuqaatiluuhum hana la dagaalaminina gaalada ilahi wuxuu yihi walaa tuqaatiluuhum gaalada hala dagaalaminina cinda almasjid alxaraami masjid alxaraamka agtiisa muslimiinay ha kula dagaalaminina waa xaramka iyo kacbada ayaan lagula dagaalamin xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi dhexdiisa idinkula dagaalamaan oo ayagu idinku bilaabaan xabadda iyo dagaalka fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan oy dagaalka iyagu idinku bilaabaan xaramka dhexdiisa dagaal idinkula bilaabaan faqtuluuhum laaya ilah yidhi subxaana wa tacaala xaramka in lagu dhex dagaalamaa sax maaha xaramka dadka muslimiinta waxa leeyahy dagaal ha ku dhex bilaabinina oo gaalada anke inaad ku dhex dishaan ha ku bilaabinina laakiin idinkoo muctamiriin ah ama xujaaye ah oo xaramkii u socda ama xaramkii jooga haddii iyagu ay xaramka idinka manciyaan oo idin idinla dagaalamaan oo idin hor istaagaan markaas waa la dagaalamaydan waa leynaysa xaramka dhexdiisa ad ku leynaysa haddii idinku xaramka jooga ay idin soo weeraraanna waa iska dhicinaysin waa leynaysa hadday iyagu wax bilaabaan ama weerar bilaabaan ama ay dadkii ka hor istaagaan xaramkii iyo gudashadii xajka ay ka hor istaagaan iyo cumradii iyo wixii la midka ahaa oo dadku iyagoo muctamiriin ahoo cumraysanaya ama xujaay ahoo xajinaya markii xabadda iyo weerarka ay ku bilaabaan gaaladu markaas waa la yska dhicinaa laakiin ma lagu bilaabaayo xaramka intay joogaan ma lagu bilaabaayo dagaalka xurmada xaramka dartiis ilahay marka wuxuu yidhi walaa tuqaatiluuhum hala dagaalaminina muslimiinay gaalada cinda almasjid alxaraami masjid alxaraamka agtiisa kula dagaalaminina xataa yuqaatiluukum ilaa idinla dagaalamaan fiihi masjidka dhexdiisa idinkula dagaalamaan iyo xaramka idinkula dagaalamaan fa in qaataluukum marka hadday idinla dagaalamaan fiihi ay filxaram idinkula dagaalamaan faqtuluuhum laaya la dirira keliya maaha jufka dhigaanka waa idiin bannaantee kadaalika sidaas kuwaasba leyntooda loo sharciyeeyey ayaa jazaau lkaafiriina gaalada amaalmarkooda u ahaada fa in intahow hadday reebtoomaan oo kufriga gaalnimada ay ka reebtoomaan fa ina allaha alla hafuuru raxiim ayuu ahaaday waqaatiluuhum lana dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan fitna aysa ahaanin wayakuuna diinu diinkuna oo u ahaanayo lilaahi alla u ahaanayo fa in intahow hadday reebtoomaan falaa cudwaana ilaa cala adaalimiin meeshan waxaa looga warramay gaaladii filxilli iyo filxarami lagu leynaayey hadday xaramka ku dhex dagaalamaanna lagu leynaayey ama ay dad kusoo weeraraan lagula dagaalamayey xaramka intaan ahaynna lagu leynaayo lagu dilaayo xarbiyiinta ahaa ama gaaladii in la dila mudneed hadday tooba keenaan oy kufriga iyo gaalnimadii ka tagaan see la yeelaa ma la dilaa qofkaas mase la dili maayo qofkaas dilkiisu waa xaaraam markaas maxaa yeele wixii qofka lagula diriraayo uu kufri iyo gaalnimaha qofku waaba ka tegey waa muslim waa walaalka maxaa u dishaa dhiiggiisu kuma bannaana markaas ilahay marka wuxuu yidhi fa in intahow hadday reebtoomaan gaaladu oy ka reebtoomaan kufriga iyo gaalnimada iyo diididda ay masaajidka idiin diidayaan fa ina allaha alla hafuurun raxiim mid dembi dhaafa ayuu ahaad oo raxiimu naxariis badanoo dembigiisa dembigooda alla waa dhaafa waana u naxariisana waqaatiluuhum lana dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan fitna aysa ka ahaanin fitna aysa ka jirin fitnadan shirkiyaa lagu fasira ilaa shirki laga weynaayo shirki ilaa qiyaam saaca shirki waa iska jiraa oo wax ilaahay subxaana wa tacaala wax kale la caabudo waa la helaa laakiin waxaa laga wadaa gaalo iyo mushrikiin shirkiga difaacata oo ku dagaalanta ilaa laga weynaayo haddaan la weyn oo iska jiraanna dagaalku ha socdo wayakuuna diinu diinkuna oo u ahaanayo lilaahi alla u ahaanayo cibaadadu ilahay dartii ay khaalis u noqonayso oo ilaahay cibaadada loo barax tiraayo oo dadka dham ay ka towxiidsanayaan ilaahay keliyana dhulka lagu caabudayo dagaalka wada a ilahay leeyahay subxaana watacala oo la dagaalama fa in intahow hadday marka reebtoomaan waa la soo celiya haddana gaaladu oo wixii lagula dagaalamayo kufri iyo shirkiga ay ka reebtoomaan falaa cudwaana collaytan iyo xadgudub ma ahaanin ilaa cala daalimiina daalimiinta iyo gaalada korkooda ma ahaanin kuwaanuna daalimiin maahano markaas waa muslimiin macnaheedu waxa waaye hadday ka reebtoomaan kufrigii ha laga leexdo maxaa yeelay cid la- loo bareero dilkeedu waa daalimiinta waa gaalada ayaguna maanta gaala maaha darsigeennuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilaahi altowfiiq